الظلم مهما طال لا يتأبد والحق يا إسلام لا تردد والعدل مهما ضاع ما بين الورى باق على الأزمان لا يتجمد bismillaahiraxmaaniraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qaybta afar iyo tobanaad ee barnaamijka xaaladda murugsan ee muslimiinta turkistaanta bari النصر في القرآن حتم لازم لازم والليل مهما طال لا يتأبد يتأبد والنصر في القرآن حتم لازم لازم والليل مهما طال لا يتأبد
dowladda shiinaha waxay u adeegsataa turkistaanta bari shaqaale si lacag la'aan ah uga shaqeeya warshadaha dowladda iyo beeraha warbixin ay iska kaashadeen warbaahin ka howlgasha dalalka faransiiska jarmalka iyo ingiriiska ayaa lagu sheegay in shiinaha in ka badan nus milyan ruux oo muslimiin ah ku qasbo inay si bilaash ah uga shaqeeyaan beeraha suufka laga soo bilaabo aroorta ilaa maqribka laga gaarayo ayay dadkan ku jiraan shaqo joogto ah oo aan kala har lahayn ciddii isku dayda inay shaqada dhexdeeda ku nasatana waxa ay la kulmaysaa ciqaab adag iyo tacdiib uga daran kan ay wakhtigaasi ku jiraan warbixin ayaa ku tilmaamtay tallaabadan addoonsi lagu hayo muslimiinta ay go'or dadka ayaana guryahooda loo ogolayn inay ku laabtaan habeenkiina waxa ay ku hooydaan bannaanada cidlada ah halkaas oo aanay ugu diyaarsanayn meel ay ka galaan dhaxanta dhulka turkistaanta bari ayaa ku caan ah wax soo saarka suufka waxaana nisbada guud ee suufka ay soo saarto dowladda shiinaha boqolkiiba sagaashan laga soo saaraa dhulka turkistaanta bari taasoo shiinuhu uu ku mutaystay inuu guud ahaan boqolkii labaatan suufka caalamka soo saaro si kale haddii loo dhigo turkistaanta bari ayaa laga soo saaraa shan meelood hal meel suufka dunida laga isticmaalo iyadoo adeegsanaysa magaca la dagaalanka faqriga ayay dowladda shiinaha waxa ay si bilaash ah ugu shaqaysataa muslimiinta turkistaanta bari shirkadaha reer galbeedka ayaana ku faraxsan qiimaha raqiiska ah ee ay ku helayaan suufka laga soo saaro turkistaanta bari sidaasi darteed ma jirto cuquubaad iyo culaysyo lagu soo rogo ganacsatada shiinaha ee ku jilba fidsanaya guud ahaan caalamka gaar ahaan dalalka islaamka laga soo bilabo marka ay qoraxdu soo baxdo ilaa ay qoraxdu ka dhacdo waxaa shaqsi kasta oo ka tirsan muslimiinta aigoor ee ka mid ah dadka la addoonsado laga doonayaa inuu soo uruuriyo tobannaan kilomitir oo suuf ah ciddii keeni weysana waxa ay wajahdaa masiir majhuul ah tani waxa ay ku dhalinaysaa qof kasta oo muslim ah ee isticmaala dharka suufka ka samaysan ee laga keeno shiinaha bal in uu ka fikiro suurtagalnimada inuu ka faa'iidaysanayo marar lagu soo addoonsaday walaalihiisa muslimiinta ay ku nool dhulka turkistaanta bari beeraleyda shiinayska ayay dowladdu ku amartaa inay xoojiyaan wax soo saarka maadaama loo helayo shaqaale hoggaansan oo awood leh kuwaasoo ka shaqeeya beeraha waana muslimiinta ay goor ee aan sinti lagu siinin waxay ku tacabeelaan dadka ay addoonsato dowladda shiinaha ayaa xabsiga ay ku jiraan waxaa lagu siiyaa dowraad la xidhiidha farsamada gacanta laakiin looguma talagelin inay iyagu ka faa'iidaystaan oo ay ku shaqaystaan hase ahaatee waxay si bilaash ah ugu shaqeeyaan warshadaha dowladda iyo shacabka shiineeska ah iyaguna inay wax ka helaan iskaba daaye waxaa loo diidaa inay u hoydaan amaba ay booqdaan eheladooda iyo guryahooda dhaqanka ah in maxaabiista lagu shaqaysto xoogoodana la isticmaalo ayaa ka mid ah mid ay ku sifaysan yihiin badi dowladaha ka jira caalamka gaar ahaan kuwa dalalka islaamka haddaba halkee laga soo minguuriyey arrinkan waa kan aqoon-yahan maxamuud ugaas dhaqankan ah in maxaabiista lagu shaqaysto oo runtii dhaqamada gumaysiga ka miduhu waa dhaqan ay runtii ku sifaysan yihiin dhammaan dowladihii iyo boqortooyooyinkii dulmiga ku dhisnaa ee xiliyada kala duwan ka jiray yacni meelaha kala duwan ee maxaan ku rahda manaadiqda kala duwan ee caalamka ka jiray khaasatan xiliyadii u dambeeyey ama labadii qarniyo ee u dambeysay cidda yacni sida ugu caansan ama sida ugu ballaaran arrinta u isticmaali jirta oo u adeegsan jirtay oo sida ugu weyn loogu xasuustaa waa dowladihii gumaystaha reer galbeedka ee qarnigii sagaaliyo tobnaad maxaan ku idhahdaa yacni awoodoodu ay figta sare ama biigga maraysay dhaqankani marka shiinaha laga hadlayo khaasatan waa dhaqan uu nidaamkii mowsidong uu caan ku ahaa oo waxaa la yidhaahdaa nidaamkan iyo maxaan ku idhahdaa ninkan mujrimka ah oo dictatoorka ahu oo mulxidkaagu yacni siyaasadiisii iyo maxaanku irahdaa nidaamkiisii iyo istibdaadkiisii iyo qamcigiisii uu shacabkiisa kula dhaqmay waxyaabihii ka dhashay waxaa ka mid ahaa dad aan ka yarayn soddon milyan oo qof oo xabsi la geliyey in loo adeegsaday yacni in lagu shaqaystay oo dowladdani sanooyin maxaanku irahdaa laga bilaabo kun iyo sagaal boqol iyo kontonkii ilaa kun iyo sagaal boqol iyo lixdan iyo saddexdii soddonkaa milyanu inay maaragtay xabsiyada nidaamka waddankan ay mareen dhammaantoodna ay ahaayeen dan maxaanku irahdaa beeraha lagu filan jiray oo lagu dhaq maxaanku irahdaa dowladdani ay ku shaqaysanaysay siyaasadda noocaasa iyo dhaqamada noocaasa oo ninkaasi uu fulinayayba waxaa ka dhashay yacni wax dagaala iyadoo waddankan ka dhicinini yacni muddo dhowr iyo toban sano gudahood ah in la yiraahdo dad toddobaatan milyan oo qof aan ka yarayn ayuu maxaanku irahdaa ninkani uu nidaamka noocaas iyo siyaasaadka ay siyaasadani ka mid ahayd uu maxaanku irahdaa ku dilay yacni waa runtii dhaqan maxaanku irahdaa iyo siyaasad muujinaysa ama tusaale ka ah yacni dhaqanka waxshiga ah maaragtay ay ku sifaysan tahay mar kasta iyo meel kasta yacni dowladda iyo nidaamka mujrimka ah ee bilaadiinta ah hadduu noqdo maxaanku irahdaa mid shuuci ah oo mulxid ah iyo hadduu noqdo mid gumaysta liberaali reer galbeed ahba كيف السبيل إلى كرامتنا إلى المجد الأثيل كيف السبيل إلى الخليل إلى المثلث والجليل كيف السبيل لحرق غرقدهم وإنبات النخيل كيف السبيل لطعنة الخنزير والقرد الدخيل sida ku cad dukumiintiska warbaahinta u soo dusay ee laga soo helo dowladda shiinaha shirkadaha shiinayska ayaa dowladda u soo gudbiya baahiyaha wax soo saarkooda ee la xidhiira shaqaalaha markaas ayay dowladda shiinaha waxay tababar la xidhiira shaqada loo baahan yahay ay siisaa maxaabiista ugu dambayntiina waxaa lagu wareejiyaa shirkadda inta qof ay u baahan tahay maadaama shaqaalaha kale ee shiinayska ay yihiin dad aan la haysanin oo xur ah xooggooduna ku shaqaysta lacagana u baahan waxay shirkadaha shiinayska ee ku yaala turkistaanta bari ay door bidaan muslimiinta aigoor maadaama ay si bilaash ah iyagoo qasban ku shaqaynayaan sideedii oktoobar sanadkii labada kun sideed iyo tobanka maamulada gobolada akso iyo hoostaan ee dhulka turkistaanta bari ayaa shirkadda x b c c ee ka shaqaysa wax soo saarka suufka waxay ku wareejiyeen laba boqol iyo toban kun oo ruux oo shaqaalaha beeraha ah kuwaasoo laga soo saaray xabsiyada dusha sare ka furan ee muslimiinta turkistaanta bari xabiibullaahi muxamed waa soddon iyo afar sana jir ka soo jeeda dhulka turkistaanta bari wuxuu haystay warshad dunta samaysa oo ku taala turkistaanta bari sanadkii labada kun toddobiyo tobanka ayuu ka soo cararay dhulkiisa markii ay dowladda shiinaha bilowday howlgallo raaf ah oo lagu qabqabanayo dadka ay goor u dhashay wuxuu tilmaamay in isaga iyo qoyskiisa ay soo gaareen magaalada istaanbul ee dalka turkiga bishii sebtembar labada kun sideed iyo tobanka ayuu sheegay in la waayey gabar isaga la dhalatay oo ku sugnayd turkistaanta bari sanadkii xigay ee labada kun sagaal iyo tobanka waxaa lagu wargeliyey in walaashiisa ay si qasab ah uga shaqayso warshad ku taala turkistaanta bari laba fariin oo kookooban ayuu sheegay inay mar u soo dirtay iyadoo ku wargelisay inay ka shaqayso warshad weyn oo ku taala meel u dhow magaalada oromtaashi sheekadiiduna ay tahay inay biriqa ku dhejiso diracyada haweenku ay xirtaan kuwaasoo loo dhoofiyo dalka maleysiya waxay ku sheegtay fariinteeda inkastoo shirkadda ay ka shaqayso ay tahay mid weyn oo uu daqli badan soo galo haddana ay la daala dhacdo nolosheeda waxay cuntana aanay ka helin shirkadda habeenkiina seexato meel isku raran ah oo dad badan ay seexdaan oo ku dhex taalah gudaha warshadda turkistaanta bari ayaa saddex jeer ku jibaaran masaafada dalka faransiiska waana dhul hodan ah oo ay ka buuxaan maadooyinka ciriinka ah waana halka uu ku wareegsado mashruuca dhaqaale ee alxisaamu dariiq si joogto ah ayaana looga dhisaa tobannaan warshado ah waxaa jira tallaabooyin kale oo kuwan la mid ah oo uu shiinuhu u qaaday dhulka muslimiinta turkistaanta bari waxaana ka waramaya sheekh jaamac maxmed cusmaan horta dalkan waa dal barwaaqa ah dalkan haddaan ku idhaahdo dowladda layihahdo faransa ama faransiiska dhulkay ku fadhido saddex laab buu ku fadhiya waa dhul weyn waa hal malyan iyo sideed boqol iyo dheeraad oo kilomitr murabbac ah soomaaliya saddex goor kusoo laamaya saddex goor buu soomaaliya kusoo laamaya somaaliya maslaxa yar maaha way weyn tahay wuxuu kaloo ka wen yahay soomaalidii hore soomaali weyn la odhan jira hadii la isku daro haddii laynagu soo daro jibuuti iyo soomaali algharb iyo n f d iyo inta maanta soomaaliya lagu magacaabo intaba haddii la isku daro wuu ka wen yahay waayo soomaaliya midda xorta ah tan xorta lagu sheegi jiray waa lix boqol iyo lixdan kun oo kilomitr murabbac baa la yidhahdaa jabuuti waa nuqdad yar waa aragti n f d ma weyna soomaali galbeedda ayadaa iyaduna u dhiganta taqriiban inta labadan gobol ee waqooyi iyo koonfur marka haddii laisku wada daro waxaan isleeyahay dalkaasaa ka weyn dhul badan ba horta ku fadhiya dhul badan ha ku fadhiyee haddana waa dhul barwaaqo ah saa hadda ka sheekeynayna cudbiga ama qudanka waxa la yahda meesha adduunka ugu qaalisan laga soo saaro waay waxaa ku yaala oo ku aasan waxaa loo yahda mawaad alkhaam macdan baa ku aasan gaas dabiiciya iyo batrool iyo macaadin kale oo ka buuxa waa meesha maanta ay ka shaqeeyaan oo ay joogaan boqol kun boqol shirkadood wax ka badan oo reer galbeed iyo china isugu jira oo baabuurta sameeya iska dha wax kale shirkadaha gobolka jooga gobolkaas ka howlgala shirkado chinese iyo kuwa faransiis oo kuwa maaragtay waxa la yihahdo nimanka la yidhaahdo german iyo waxa lamid a jaban waxa lamid a baabuurta wada si wada jira shirkadaha loogu sameeyo oo farcyo ay ka furteen china ka farcyo ka furtay boqol shirkadood baa gobolka wax ka badan baa ka howlgala oo baabuurta ku sameeya gobolkan waxaa weeyaan meesha masaanicda ugu waaweyn ama warshadaha ugu waaweyn ee hubka soo saartaa ku yaala waxaa lagu sameeyaa sawaariikhda balastikiya wax loo yaqaano qaaradaha u kala gudba meeshan waa meel muhiimadaa leh waxay ku taallaa oo dhacdaa dariiqii la odhan jiray dariiqulxariir waagii hore badaa'ica ama ganacsiga maaragtay reer bari reer bariga dadka loo yaqaanay barigu waa hindiya iyo china iyo wixii bari dego o dhan iyo reer galbeedka dariiqii keliya ee beriga ah ay isu mari jireen waa dariiqa ay ku taallo gobolkan ku yaallo oo afghanistan soo dhex mara oo halkaa kasoo gala aasiyada kale ee iyo carabaha kasoo gala weeyaan dariiqa muhimkaay ku taallaa meeshan la yidhaahdo turkistan sharciga ku taallaa waa meel caynkaas meesha horta baabuurta halkaasa lagu sameeya xoogeeda bahalka qudunka la yahdana nooca adduunka ugu ugu tayada fiican baa yaa laga lagu beeraa waxaana ka shaqeeya oo soo saara wax soo saarkaas dadkii la xidhay iyo dadkii gobolka ku noolaa oo wax shilin aan la siineyn ee la adeegsanayo sidii addoon oo kale waxaa ku yaalla mandaqada saxraa dhul saxraa ah oo lagu tajrubeeyo nuclearka china ku tajrubeeyaan chinaha kale waa dhul cidhiidhiya oo dadka fara badan waa nimanka milyaarada ah marka saxarahaas oo muslimiinta ay ku nool yihiin ayaa wixii la tijaabinayo oo nucleara lagu dhuftaa oo lagu tijaabiya aslaxa noowiya waxay yidhahda halkaas lagu tijaabiyaa marka meeshuusa muhiimadaale weeye sidaasay eeday waxa weeye waa waxa khayraadka ku jira iyo islaamka lagaga dhawayo labadaas ayaa sabab u noqday in maaragtay saa loo oley loo oleytamo loo baabi'iyo loo baabi'iyo taas ayaa keentay marka waxaan leenahay qadiyadaha lagu baraarugo qadiyadaas in la muujiyo oo dadka muslimiinta loo sheego wax meesha ka socda oo la gaadhsiiyo arrinta iyada ah waxaan leenahay waa arrin aynu dhammaanteen in la iska kaashado u baahan oo arrintaas sidii arrinta reer afghanistan ama dagaalkii soofiyad kusoo qaaday la isugu tegay berigii hore oo banaanka loo soo dhigay oo raggii cabdalla cazaam iyo lahaa ay banaanka u dhigeen oo ay waxaa meesha ka jira ay muslimiinta u sheegeen maantana raggiyo kale ayaa loo baahan yahy in la helo oo maxaa la yidhahdaa hawshaas uquma waxaa la yaab oo laga xumaado ah gobolkaas wuxuu laleeyahay dalal muslimiin isku sheega ayuu xuduud laleeyahay oo turkistaantaas tan iyo waxaa loo yaqaanaa turkistan sharqiya kuwa kalena waxaa loo yaqaanaa turkistan algarbiya oo meeshan la usbekistan iyo tajikistan iyo qarkistan iyo waxaad maqlaysay shantaa dowladood markii hore sofiyetkii kamid ah ruushka uu xooga ku haysta markii dambena hadda ka xoro banaanka kuwaas oo dhan afghanistan baa xitaa xad laleh bakistan baa xad laleh muslimiinta marka waxaa laga rabay de inay nimankaa u gargaaraan oo meesha maaragtay nimanka maarata cadaadis la saaro oo xataa dhexdooda jihaadka u gaadho ayaa la rabay laakiin muslimiintu maanta waa hurdaan dee waa waxaa ku dhacaya muslimiinta reer falastiin iyo inay cidno u gurmo waad ogeydeen oo khudlaan lagu sameeyey oo daawadayaal fiican dhammaanteen aynu ahayn waxaa ka dhacaya falastiin tii baa ka socotaa turkistaana sharqiyana taas ayay maaragtay ayaa ka socota iyadana marka waxaan leenahay ilaahay dadkaas reerka dadkaas muslimiinta ee gobolkaa ku nool ilaahay ha badbaadiyo ilaahay nimanka jinahana awoodiisa ilaahay ku burburiyo muslimiintana ha uga raaxayaan leenahay مهما الضلال استأسدا والظلم تابوت العدا فالنصر يا أرض الفدا بعد الظلام أتى الصبا الضلال استأسدا والظلم تابوت العدا فالنصر يا أرض الفدا بعد الظلام أتى الصبا مهما الضلال استأسدا inkastoo dowladda shiinaha mashaariicda ka shaqaynta beeraha ay u adeegsato dadka dhallinyarada ah haddana waxaa meelaha qaar lagu dirqiyaa xitaa dadka waayeelka ah iyadoo aan lagu tixgelin da'da qofka iyo xaaladiisa caafimaad sida ku cad warqado qarsoodi ah oo laga helay maamulka shiinaha ee dhulka turkistaanta bari waa in si adag loola dhaqmaa dadka caajiska badan ee aanan u caabooneyn shaqada qaarkoodna laga yaabo inay toddobaatan iyo toddoba sano jir yihiin dadka noocaas ah ayay dowladda shiinaha soo jeedinaysaa in dib loogu celiyo xeryaha xabsiyada ah ee ay dowladda shiinuhu ku sheegtay xeryo tababar si loo siiyo tababar dheeraad ah oo keeni kara natiijooyin wanaagsan sida iska cad tababarada la sheegayana waa in la tacdiibiyo oo la dhibaateeyo intii u dhexaysay sanadkii labada kun lix iyo tobanka ilaa labada kun iyo labaatanka dowladda shiinaha waxa ay dejisay xeer dhigaya inay waajib tahay in qoys weliba oo ka mid ah muslimiinta turkistaanta bari ay qasab ku tahay in xubin ka mid ah uu ka qayb qaato shaqada qasabka ah ay leedahay dowladda shiinaha laga soo bilaabo labada kun kow iyo labaatanka ilaa sanadkan labada kun shan iyo labaatankana waxaa la soo dejiyey amar ah in dhammaan xubnaha qoyska muslimiinta ah ee turkistaanta bari ay waajib ku tahay inay ka shaqeeyaan warshadaha dowladda iyo kuwa gaarka ay u leeyihiin muwaadiniinta shiinayska ah magaalooyinka shiinaha ayaa laga keenaa kormeerayaal shiinays ah oo xasad badan kuwaasoo shaqadoodu ay tahay inay korjoogteeyaan muslimiinta sida qasabka ah uga shaqeeya warshadaha waxaana ciddii gudan weysa howsha qasabka ah ay la kulmaysaa dhibaatooyin kala duwan xitaa haweenka muslimaadka ah ee guryaha jooga caruur yaryarna korinaya ama waalidiin da'a xanaanaynaya waxay ku qasban yihiin ka qaybgalka shaqooyinka dowladda waayeelada catuushka ah laftooda waxa ay ka qayb qaataan shaqooyinka xiliyada ku jaango'an sida xilliga la gurto suufka dowladda shiinaha waxay xiriirka ugu badan la leedahay dowladaha ka jira dalalka islaamka waxay waddamada muslimiinta la leedahay masaalix dhaqaale oo aad u badan miyaanay shucuubta waddamadaasi ay awoodi karin inay shiinaha cadaadis saaraan waxaa ka jawaabaya maxamuud ugaas waxyaabaha runtii nasiib darrada ah oo casrigan mujtamaca muslimka ah uu maxaan ku irahdaa ku sifaysan yahayba waxaa ka mid ah in marka ay dowlad maxaan ku irahdaa gaalahi ay dulmiso oo ay dhulkiisii qaadato shacabkiisii qayb ka midana ay layso in maxaan ku irahdaa uu indhihiisu ay u jeestaan dhanka dowlad kale oo maxaan ku irahdaa ka arxan daran ama la mid ah ama taariikh ka xun ama la mid ah taariikhda dowladdan maxaan ku irahdaa hadda dhibaatada u geysatay maxaan ku irahdaa ku sifaysan inuu indhihiisu ay u jeestaan gargaar iyo nasri iyo maxaan ku irahdaa hiilo uu ka fisho ama uu ku tuhmaba inay maxaan ku irahdaa ama ka naxariis badan tahay ama ka bini aadansan tahay ama ay shuruuc iyo maxaan ku irahdaa waxyaabo lamida ay tixgelinayso oo ay sidaa u dhaanto oo ay uga ron tahay waa arrin runtii ka dhalatay iyo filasho ka dhalanaysa iyo aragti xumo salka ku haysa yacni maqnaanshaha ay maqan tahay dowladdii uu mujtamacan u lahaa khilaafadii islaamka oo hadday ii jirto ahaan lahayd yacni dowladda iyo maxaan ku irahdaa khilaafada iyo kiyaanka u taagan danaha mujtamacan ka jawaabta dhibaatada loo geyso soo celisa dhulalka ka maqan yacni falcelin ka samaysa yacni xasuuqyada iyo dhibaatada ay dowlad ama cid kale maxaan ku irahdaa oo gaaleedu ay u geysato qayb mujtamacan ka mid ah laakiin xaqiiqadu waxay tahay shiina iyo maraykan waa laba dhurwaa waa laba dhurwaa oo midna bariga ka cunaya mujtamacii muslimka midna galbeedka ka hiigayo mujtamacii muslimka waa laba dhurwaa oo uu midna qaza iyo filistiin xasuuqayo midna uu maxaan ku yidhaahdaa urumqi iyo kashqaar iyo meelaha lamidka iyo magaalooyinka lamidka ah iyo turkistaanta bari maxaan ku yidhahdaa uu xasuuqayo waa laba dhurwaa oo uu midba midkiisa midba dhankiisa yacni uu uga fogan yahay boobka iyo maxaan ku irahdaa cunista khayraadkii maxaan ku irahdaa mujtamacan muslimka ahaa iyo dadkiisii maxaan ku irahdaa uu ku tumanayo xurumaadkiisii uu la dagaalamayo diintiisii uu maxaan ku irahdaa kumanaan mujtamacii ka midana uu xabsiyo ku aruuriyey wax taariikhdooda ku jira wax caqiidadooda ku jira ama ka mid ah wax dhaqamadooda ka mid ah oo tilmaamaya labadaa dhurwaa inay kala fiican yihiin oo dhurwaaga galbeed uu dhurwaaga bari ka fiican yahayn xaqiiqatan ma jirto lamana soo helayo keliya jabkii ummadda ku dhacay ayaa mararka qaarkood u ekaysiinaya maraykan iyo reer galbeed inay shiino dhaamaan ama shiina inuu maraykan dhaamo ama ka bini aadansan yahay laakiin waa nasiib darro xaqiiqatan ay dowlad la-aanta iyo maqnaanshaha khilaafadii islaamku ay mujtamacan maxaan ku idhahdaa ay geyeysiisay سيف الطغاة اليوم أشهر حقده وعلى مرابعها يفل ويحسم عبث نبت الصليب بها فأنشب سهمه أواه مما قد جنته الأسهم
dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa qaybta afar iyo tobanaad ee barnaamijka xaaladda murugsan ee muslimiinta turkistaanta bari tan iyo intaan xalqada xigta ku kulmayno waxaan idinku dhaafaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وإلى متى والمسلمون على الهوى وطالما صاح الهوى يستنجد يستنجد وإلى متى والمسلمون على الهوى طالما صاح الهوى يستنجد يستنجد ويثور كفر ويحكم يا أمة تاه الزمان بها وتاهت أنجد ويثور كفر ويحكم يا أمة تاه الزمان بها وتاهت أنجد تاه الزمان بها وتاهت أنجد تاه الزمان بها وتاهت